dagaalo culus ayaa ka socda dalka ukraine iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushku sergey lavrov uu sheegay in ay ka go-an tahay dalkiisa in uu sii wado dagaalka ilaa dhammaadka sida ay kasoo xigatay wakaalada wararka ee reuters mas-uuliyiinta ukraine waxay qireen in laga qabsaday magaalada koonfurta dalkaasi ku taala ee kherson warbixin v o edu ka diyaarisay wararka ugu dambeeyey ee ukraine waxaa soo jeedinaysa saare cabdi axmed ukraine ayaa maanta waxaa u buuxsamay hal toddobaad oo buuxa tan iyo markii ruushka uu galay dalkaasi khamiistii aynu soo dhaafnay ayadoo ciidamada ruushkana ay duqeeyeen magaalooyin waaweyn sidoo kaletana tirada qaxootiga ee ka cararay ukraine ay kor u dhaafayaan hal milyan oo qof kasoo koo weerarka ruushka ee karnif iyo sidoo kaleeto mahrepol ayaa waxaa wasaaradda difaaca britain ee khamiistii sheegtay in dhammaantoodba ay ku jiraan gacanta ukraine macaddo xaaladda kherson ayadoo ciidamada ruushkana ay joogaan magaalada lagu muraysan yahay sheegashadeeda cidda gacanta ku hayso waxaan nahay dad toddobaad gudihiis burburiyo qorshihii cadowga sidaas waxaa yiri madaxweynaha ukraine valadimir zelenski oo isagu markaasi kasoo muuqday muuqaal khamiista maantita halkan nabad kuma heli doonaan cunto kuma heli doonaan sidoo kaletana halkan hal daqiiqo oo xasilooni ah kuma heli doonaan ayuu yiri wasiirka difaaca ee ukraine olaski resnekof ayaa isna waxa uu duulaanka ruushka ku sheegay ee deg dega ahaa ay ku qabsadeen ukraine isagoo markaasi bartiisa facebooka kusoo qoray ma jiro hal qof oo dhinacyada ruushka iyo reer galbeedka ah oo rumaysan ayuu yiri inaan dhammaysan lahayn hal toddobaad wuxuuna intaasi ku daray in inkastoo ay jiraan caqabado socda ukraine ay leedahay wakhtigan kalsooni dhinac kasta ah oo buuxda ruushka khamiista maanteta ayaa sidoo kaleto waxay ku asteysan tahay rajada maalinka labaad ee wadahadalada nabadeed ee u dhexeeya labada dhinac inkastoo ay jiraan ayaa la yiri calaamad yar oo muujinaysa horumar la taaban karo kulankii ugu horreeyay isniintii ayaa waxaa kasoo baxay keliya qorshooyinka wadahadalka dheeriga ah xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikenna wuxuu sheegay in maraykanka uu weli ay u furan tahay in xal diblomaasiyadeed loo maro xaaladda balse waxa uu sheegay marka hore ruushka in xaaladda inuu dejiye ay tahay aad bay ugu adag tahay ay yiri diblomaasiyaddu inay guulaysato marka qoryaha la ridayo sidoo kaleetana taangiyada dhulka la marinayo ee dhulka gariirinayaan isagoo markaasi arbacadii shalayta ahayd saxafiyiinta la hadlaya ayuu sidaas sheegay biliken wuxuu u safray yurub khamiistii si uu markaasi maantayta ay xiriir ula yeesho neto iyo xulifadooda kaleeto ee ku sugan gobolka jawaabta ay ka bixinayaan duulaanka ruushka wasiirada arrimaha dibadda ee neto ayaa jimcaha shir aan caadi ahayn kula brasli sabtidana bliken wuxuu u safrayaa poland si uu markaasi uu wadahadallo kaleeto oo ammaanka iyo gargaarka ku saabsan bini aadanimo iyo sida loo caawin karo qaxootiga ukraine uu dhinacyadaasi ula yeesho poland ayaa qaadatay kalabar in ka badan halka malyan ee qaxootiga ee kasoo cararay ukraine asbuucii lasoo dhaafay sidoo kaleetana hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ay rajeynayso in afar malyan oo qof oo kaleeto ay kasoo carari doonaan colaada ukraine hay-adda gurmadka deg dega ee ukrainena waxay sheegtay arbacadii weeraradii ruushka inay ku dileen in ka badan laba kun oo qof guud ahaan dalka wasaaradda difaac ee ruushkana waxay soo saartay warbixinteedii ugu horreysay oo ay ku sheegayso khasaaraha ayaga oo sheegay in afar boqol sagaashan iyo sideed ka mid a ciidamadeeda lagu dilay ukraine halka in ka badan kun iyo shan boqol oo kaleetana lagu dhaawacay sarkaal saro ka tirsan difaaca maraykanka ayaa arbacadii u sheegay saxafiyiinta ciidamada ruushka ee isku dayay in ay qabsadaan caasimadda ukraine ee kiev lagu hakiyay meel ka baxsan banaanka caasimadda ciidamadan ay ku jiraan kolayo ruush ah oo aada u ballaaran maysa sameynin wax horumar ah oo lagu farxa ayuu yiri sarkaalkaasi wuxuu intaasi ku daray in horumarka ruushka ee magaalooyinka kale ee muhiimkaa sida jarnef iyo sidoo kaleto kharkif ay laga hor istaagay inay galaan dhinaca kaleto shixnadaha gargaarka difaaca ee ukraine loogu talagalay ayaa weli waxa ay ku qulqulayaan halkaasi oo maraykanku ugu talagalay bantigoonka ayaa arbacadii sidoo kaleto walaac ka muujiyey in ciidamada ruushka ay sii xoogeysanayaan bartilmaameedkooda oo khatar weyn ay gelinayaan rayidka iyo sidoo kale takaabayaasha kaletaba sarkaal sare oo ka tirsan difaaca maraykankuna wuxuu sheegay inuu aaminsan yahay in tan iyo markii duulaankan uu bilowday khamiistii hore ruushka ay rideen in ka badan afar boqol iyo konton gantaal laakiinse habka difaaca hawada iyo gantaalada ee ukraine ayaa weli ah ayuu yiri kuwa shaqeynayo adag
mahadsanid saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay warbixintii v o e da ee ku saabsanayd wararkii u dambeeyey dalka ukraine